meelo badan oo ka tirsan dunida islaamka waxaa sanad walba lagu qabtaa munaasabado lagu xusayo maalinta uu dhashay nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee haddaba munaasabad lagu weyneynayo dhalashada bishan barakaysan waa bisha mawliid ayaa lagu qabtay xaafadda isliya ee deegaanka kaamukuuji ee magaalada nairobi islamarkaana ay kasoo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhallinyarada odayaasha iyo sidoo kale culimo udiin fara badan waxaa laga sheekeeyey wanaagga iyo qiimaha markaasi ummadda ugu fadhiya nebi moxamed culimadii kasoo qayb gashay ayaa markaasi waxa ay halkaasi ka shaaciyeen in maalinkani ay tahay maalin ku weyn dadka islaamka guud ahaan walaalayaal xafladdaanu ma ahan xafladdii koowaad anu horta awal waxaan is lahaa bisha kowdeeda markaad dadka oweysiis aad siinaysaan lainkama horeeyo habeen hore meel aan joogay sabtiga waa la cilaamayo jimcihii waa la dhigayo shaqadaa la socotaaba ileen maba nihima dadku usoo horeeya maba nihima anagu mabdeenna wuxuu ahaa inay noqoto bisha kowdeeda hadda laakiin bishii maanta laba weeyaan sababta kaliftana waxay ahayd maadaama shalay jimco ay ahayd dadku inay ictikaafaan u baahan yihiin marka maqsadkeenna waxaa walaalayaan soo dhaweyntaas dhalashada nabiga aan soo dhaweynayn calayhi salaatu wasalaam dhan kale oo qaradu ma aysan jirinin saasay noogu socon doontaa salawaadka iyo siirada nabiga iyo qur-aankiio kasii hor la akriyey xagga khuluqda waxweeye waxa la gaaraa ma aheen xagga naxariista waxweeye kaana arxama khalqiga ayuu ahaa uu naxariis badan xagga shafaqadiisa marka la fiiriyo saas oo kale xagga zuhdiga markii la fiiriyo kaana ashad annaasi ayuu ahaa markii la fiiriyo xagga cibaadada kaana acbad annaas markii xagga taqwada kaana atqa annaas marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wax la soo koobi karo waxa ilaahay siiyey maahan darajooyinka ilaahay subxaanahu watacaala uu siiye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa qur-aanka nabiyaalkii hore oo nabigeena ka horeeyeen markii dadkoodii ay ka hortagaan oo hadalla xun ay yidhaahdaan agaa isdifaaco jiri laakiin nabigeena ilaahayaa difaaca jiri subxaanahu watacala nabi nuux oo kale qoolkiisa waxay ku yidhahdeen inana lanaraaka fii dalaalin mubiin marka asaa isjabaabiyo iska difaacay wuxuu yidhi qaala yaa qowmi laysa bii dalaala
labadoodaba adduunyada aakhira waa middood ilaa nebi maxamed waa midkii khayrkeeda dadka u kaxaynayay hanuunkeeda waa midka dadka ku hanuuninay marka saa daraaddeed rasuulku waa raxmad ilaahay xaggiisa nalooga soo diray bal annaga kaliya maahane caalamkao dhan ayuu naxariis u yahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ayuu ilaahay leeyahay nebi maxamedow kuma aanaan soo dirin ilaa inaad naxariis tahay mooyaane rasuulku raxmad ilaahay xaggiisa nalooga soo hadiyeeyo weeye sida culimmaduba ay u sheegeen oo axaadiistana ku sugan marka nicmadaas inaan xusnoon u kulanaahay waxa weeye wax hadda oo daliil loo raadinaya maaha qofka iimaankiisa iyo islaamnimadiisa ayaa tusi karta haddana iyadoo ay sidaas ay tahay ilaahay qur-aankiisa wax badan waad arkaysaa wadkuruu nicmat allaahi calaykum inuu ilaahay leeyahay nicmada ilaahay uu idin siiyey oo idinkugu nicmeeyey xusa rasuulku inuu nicmo yahayna shaki kuma jiro marka waxay tahay nicmadaas in loo kulmo loo ijtimaaco waa shay sunno ah maaha shay bidco ah waxaa rasuulku ku soo baxay xilqa oo masaajidka dhexdiisa ay si macnaha xilqaa u fadhiisteen asxaabtii rasuulka qayb ka mid ah marka rasuulku wuu weydiiyey maa ajlasakum ayuu yidhi qaaluu jalasnaa nadkuru allaha wanaxmaduhu calayna wanaxmaduhu calaa maa mana calayna lislaami wamana bihi calayna aw kamaa qaala rasul lah sal ly slam waxaan u fadhiisanay inaan ilaahay xusno nicmada ilaahayna siiyo nagu galladaysta aan aan maaragtay aan xusno ayaan u fadhiisanay
ugu dambayntii waxaa ii suuro gashay in aan wax ka weydiiyo munaasabadan iyo qiimaha ay u leedahay bulshada muslimiinta ah shariif cabdulaahi shariif xasan oo ka mid a culimada magaalada nairobi sheekha ayaa geesta kale ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in allah loo soo laabto si abaaraha iyo dhibaatooyinka tirada badan ee dadka soomaaliyeed ay deriska loo noqdeen uu allah subxaanahu wa tacaala uga dulqaado
munaasabadan waa munaasabad caadi ah oo weligeedba annagu inoo jiri jirtay muxibiinta nabiga sala allahu calayhi wasalamna u jirto bishan rabiicuul anwar in badanoo imaamka muslimiinta ka midin ay u yaqaanaan ee inoo bilatay waa bishii xabiibkeenna sala allahu calayhi wasalama sida mashhuurka ah raajixa ee la dhalay nabiga sala allahu calayhi wasalam taarikh kastay tahayba laakiin aqwaasha ku jirto kan ugu mashhuursanna uu yahay in nabiga sala allahu calayhi wasalama rabiicuul awal labaiyo tobankeeda la dhalay marka munaasabadan aynu samaynayno hadda ma aanan gaarin taarikhda aynu sheegayn laakiin maadaama bishii inoo bilatay dadka mu'miniinta ee muxibiinta ee nabiga sala allahu calayhi wasalam dhalashadiisana aad ugu farxo ee dabcan waa lagu wada farxsan yahay insha allahu tacaala waxaa weeye waa iska sii bilaabaan xusaska nabiga sal lla alay wasalam ee wuuna inoo dhici doonaa kii caadiga ahaa ee weynaa ee dhici jiray ee banaanbaxa lahaa ee insha allahu tacala kan kasii weynaa marka waa munaasabad khayr weeye waa munaasabad ee, waad arkaysa maanta tibaasha la fadhiyey qur-aan baa la akhriyey ee, saldhiga nabiga la akhriy sal slam ee, wacdi badan kelimooyimada culamooyin ayay culammadu ka hadleen ee, dadka khayrka lagu baraarujinayey waxa wanaagsan la farayey nabiga mutaabacadiisa inaynu raacno la isfarayay waxa ka fiican la isfarayana waxaas ma laha rasuulkeena sal allahu alay waslm inaynu raacno aynu jeclaanno ee, camal addoonka uu sameeyo ee, camalka ugu wanaagsan ee derajada u sare uu ku gaarayana waxaa weeye muxabatu rasuulillahi sal allahu alay waslm maxaa yeele waxaa la ogyahay qiyaamaha axadka ugu derajo sarreeyo adduunkana ugu sarreeyo aakhirana derajada ugu sarre gaaraya xabiibkeenna weeye iyo ambiyada xubbigiisaa lagu gaaraya rasuulkeenna isaga ale sala allahu calayhi wasalam ninkii saxaabiga ahaa bee u yimid ku yidhi anta maca man axbabta marka insha allahu tacaala waa munaasabad muhima saad i weydiisayba ee mu'miniinta meelkasta joogan muhim u ah baaqaan u dirayo insha allahu tacaala awalan waxaan u diraya ilaahay ka cabsadaan ee khayrka la isu dardaarmo waxa xun la iska nahyiyo midnimada iyo wadajirka iyo muwaafaqada la ogaado khilaafka iyo shiqaaqa iyo waxa dadka kala geynayo la yareeyo ee waxaa kaloon ognahay in dhulkeenna hadda inta badan ay dadkaan maryooliya soomaalidu degan yihiin waayahan abaaro badan baa laga soo sheegayaa ee abaarahaas waxyaalaha looga baxay waxaa ka mid ah ilaahay ee, oo loo tooba keeno loo hoggaansamo dadka marka waxaan faraynaa innagoo hadda ku sugan wakhti wanaagsan oo wakhtiga xabiibkeena sala allahu aleyhi wasalam dad badan oo mu'miniinta muxibiinta ka mid ay xusayaan in aan ilaahay u tooba keenno ee majaalista noocan la iskugu imaanayo ilaahay la weydiisto madar khayr qabo ee sidii maantaba aad arkaysa ee loo weydiiyey ee xataa qur-aanka aynu aqhriyay oo la niyoonay roobdoon oo la niyoonay isku soo wada duubo munaasabadani ayaa kusoo dhammaatay si aad u sarraysa iyada oo dadkii ka soo qayb galay wejiyadooda laga dheehan karay farxad